dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal akadeemiya goboleedka af soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga oo ah xarun aqooneed oo loo abuuray daryeelka iyo horumarinta af soomaaliga iyo hal abuurkiisa sugaaneed ayaa dhowaan u dabaaldegtay sannad guuradii tobnaad ee ka soo wareegtay aas-aaskeeda haddaba maxaa u qabsoomay aga muddadaasi maxay ka qabteen dhinacyada cilmi baarista naxwaha ereybixinta habdhigaalka iyo guud ahaan horumarinta af soomaaliga maxay tahay caqabadaha haysta iyo hiigsigeeda sannadaha dhow su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona guddoomiyaha akadeemiya goboleedka af soomaaliga bara sare cabdalla cumar mansuur rofesor cabdalla waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale waa dhowahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin kooxdiina v o a iyo dhegeystayaasha meel kastoo ay joogaan waa mahadsan tahay mar kale bal marka hore akademiyad goboleedka af soomaaliga goorma ayaa la aasaasay maxayse tahay ahamiyadda ay u leedahay afka iyo dhaqanka soomaaliga
bismillaahi akademiyadan akademiya goboleedka af soomaaliga horta marka hore waa in wax yar aan maaragtay caddeeya yaan loo qaadana akademiya goboleed gobolada soomaaliyeed ma ahe waa geeska africa soomaalida geyiga soomaaliyeed ee geeska africa ah soomaaliya iyo maxaanku idhaahdaa jabuuti f d somalilan marka sanadka markuu ahaa labada kun iyo toban iyo saddexda aqoon-yahano oo ku kala nool daafaha duniyada qaarkood ayaa lagu cazimay jabuuti inay qayb galaan dood cilmiyeed iyo ilmaha soomaaliya af soomaaliya ku saabsan marka sanadkaas meesha laysugu yimid maxaanku idhaahdaa madaxweyneyaal dowladaha geeska africa ayaa isugu yimid annagana aqoon-yahano ahaan aan uga qayb galnay meeshaas ayaa lagu agleelay in la subiyo akademiga goboleedka af soomaaliga maxaa noo qabsoomay haddaan maaragtay wax ka sheego waxaa noo qabsoomay dhowr buug inaan soo saarnay buug la yidhaahdo afmaal oo ahaa afmaal ku magaca dheera afmaal buug oo cilmi baaris ku qornaayeen lagu aruuriyey maqaalo oo cilmiyeed oo shirkaas labada kun iyo saddex iyo tobanka lasoo bandhigay laga dooday ayaa maaragtay buuggaas u aruursanaa buugga koowaad midka labaadna wuxuu ku saabsanaa ama ku saabsan yahay haldoorka shariif saalax allaha u naxariiste taarikh nololoodkiisii iyo maxaanku yidhaahdaa waxqabadkiisii iyo fikradihiisii oo maaragtay oo aanan soo bandhigin laakiin uu qornaa buuggiisii ah oo wax badan af soomaaliga uu kaga hadlaya waxaa kaloo jiray maxaanku idhaahdaa wargeys ma jirabi weli wargeys saddex biloodla ah kadibna haddana waxaan soo saarnay maxaanku idhaahdaa laba buug yaryar oo aan ugu talagalnay tababarada maaragtay macalimiinta af soomaaliga dhigtay iyo dadka maaragtay xiiseynaya sida nimanka maaragtay wariyaasha inay mineeyaan afdigaalkooda iyo naxwaha wax inay ka ogaadaan marka labadaa buug waxay yihiin naxwaha af soomaaliga oo kooban midna waa mideynta habdhigaalka af soomaaliya haddaan kuwan ka gudbo waxaan kaloo aan diyaarinay maaragtay buug oo akhris qoraal aan ugu talagalnay dadweynaha oo maaragtay waxba aan qorayn waxna akrinaynin ayaa maaragtay noo diyaarsan waxaa jira marka buuga kaloo oo gebagabo ah iyagana waxaa ka mid ah dib u habeynta iyo kobcinta ereybixinadii hore ayaan wadnaa wax weyn ka qaadanaya maaragtay door weyn ka qaadanaya xagga dib u adeegsiga af soomaaliga dib u nooleynta af soomaaliga xataa arrintaa erey bixinta darteeda maarata soomaaliga u yaro dhutinaya buugga kale fasiixigu wuxuu yahay buug oo ku urursan isagana dood cilmiyeedyo dood cilmiyeed oo af soomaaliga ku saabsan oo guddiga maxaanku yidhaahdaa fulinta maxaanku yidhaahdaa akademi goboleedka af soomaaliga dooda aan ka yeelanay oo af soomaaliga ku saabsan ayaan ku aruurinay isagana dhowaan inaan soo saarno waxaa kaloo jira maxaanku idhaahdaa buug ku saabsan buug weyn oo suugaanta soomaaliyeed oo hab cusub maaragtay loo diyaariyey isagana waa gebageba u jooga ugu dambeyntii waxaa jira habdhigaalka af soomaaliga guud oo isagana kaamil ah oo maaragtay suuqa laga helo oo ku saabsan xagga midayntiisi casriyeynta iyo horumarinta af soomaaliga waayo shaqo badan aad qabateen dabcan waxyaabaha hadda aad soo sheegta waxaa ka mid ah cilmi baadhista iyo buwaagta aad soo saarteen sida habdhigaalka naxwaha af soomaaliga suugaanta iyo erey bixinta marka caqabadaha idinka hor yimid markii aad hawshaasi wadeen maxaa ka mid ah
waa iska maaragtay soomaaliya xaruntii le xamri ku taalla soomaaliya soomaaliyana waa iska maaragtay qiyaasi karaa dhibaatooyinka dhaqaale bulshadeed iyo waxay yaalla marka iyadoo dhibaatooyinkaas ay yaalleena annaga waa intii karaankeenna ah waa qudnay xagga dhaqaalaha khaasatan ayaa dhibaato naga haysatay oo howl markii la qabanayo waxaa loo baahan yahay wax lagu dhaqaajiyo laakiin inteena kale maaragtay niyad ayaan ku wadnay oo maaragtay si maxaanku idhaahdaa dadaal xagga iyaga ayaa waxaan maaragtay noo suurtageliyey inaan aan samayn intaa ka badan waa la samayn karaa haddii taageero fiican aan ka helno iraahdaa dowladaha ku haystay maxaanku yidhaahdaa asaaska akademi goboleedka af soomaaliga qaaraha maaragtay haba yaraatay wax aan ka haynin marka dhibaatooyinkaasaa jira mooye waa inta kale waa hagaaj waayo rofesor profesor waa mahadsan tahay erey bixinta casriga ah gaar ahaan tan technolojiyadda maxaa idinkaga qabsoomay maadaama ay soomaali badan baahi u qabto oo aada loo isticmaalo erebixinta englishka ama luqadaha kale sida carabiga oo kale
waa rune horta waa erebixinta waa meesha maaragtay u adag diyaarinteed arrintaas muddaan haynay dhibaato badan ay kala kulnay oo ah xagga u helidda la haleelidda ereyga ku habboon ereygaas ingiriisigaas si loogu bedeli lahaa waxyar maaha waa mid soomaaliga ah tan labaad waxay tahay erey bixinada waxaa loo baahan yahay teknolojiyo fara badan ayaa maaragtay waktigii ereybixinada hore la sameynayay dad oo aanan jiri jirin ayaa soo baxeen oo bad ah marka maalinba waxaad arkaysaa ereyo maaragtay fara badan marka lamana koobi karo midda inta hadda annaga noo qabsoomay wixii noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxyaabaha maaragtay aasaasiga ah laakiin faanoole fari kama qodno waayo waa waxaa loo baahan yahay maaragtay in lasii wado oo mar walba wixii cusub lasii wado haddana waxaan wadnaa inaan maaragtay heshiis aan isla gaarnay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyagana waxay wadaan erebixinay wadaan marka waxaan fikirnay inta laba meel aan kala wadi lahayn inaan maaragtay iskaashanno oo maaragtay wixii intii la isku maaragtay isu keeni karo la mideeyo erebixinadii ugu yaraan wixii hadda la haayo kadibna yaraayar maaragtay ma lihin erebixinadii waa dhammaaden wax maaragtay beryahan dhammaanayna ma aha waxaan u baahan nahay xataa wasaaradaha inay qayb ka qaataan sababtoo ah annaga khabiir kuma nihin maado walba waxaa roon maaragtay in lala tashado ciddii kuwii beeraleyda beerta iyaga aan la tashano wixii oo warshadaha warshadaha sharciga markii laga hadlaayo cid la tashana mooye cid maaragtay intaasoo erey bixna samayn karta ma jiraan waa in la iskashado waayahay waa mahadsan tahay khadkii ugu jiray professor cabdulla mansuur doorkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo ee soo dhowo walaal magacayga waa nimcadayg cabdi oo joogta muqdisho waxaan qayb ka ahaa oo aan joogay qaybtii u dambeysay ee looga hadlayay cilmibaaristii naxwaha af soomaaliga su-aal ayaan wataa aan raba inaan profesorka weydiiyo profesorku asagoo mahadsan waxaan rajeynaya su-aasha inuu iga jawaabo haweenkeena doorka ay ku leeyihiin akademiyad goboleedka afka soomaaliga maadaama looga hadlayo kobcintii afka soomaaliga iyo in ereybixinada la sameeyo iyo soo celintii iyo dib usoo curintii afkeena hooyo dib usoo nooleyntii afkeena hooyo maadaamauu yahay door inteelaga ay ku leeyihiin haweenkeena soomaaliyeed aad iyo aad umahadsantiin dhammaantiina bahda v o a iyo profesor cabdalla
haa waa ku leeyihiin waan ku jiraan gabdho maaragtay qayb ka qaatay ama ka qaataba hadda waan ka mid yihiin waa jiraan waayahay dhegeysto kale ayaa profesor isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu aamid ibrahim joogta muqdisho rofesor adiga tiimka v o a waa idin salaamaya waxaa rabay su-aal mawduuca ka yara baxsan inaan ku weydiiyo taasoo ah isirka soomaalida inta badan waa laysku haystaa dhowr buug oon akhriyeyna way ku kala duwan yihiin qaar waxay leeyihiin waa african qaarna waxay leeyihiin waa carab brofesore d n a ga ma lagu ogaan karo iyadoo casrigan hadda la joogo laga faa'iideysanayo arrintaas waxaa roon in la weydiiyo dadka maaragtay u dhuundaloona oo ku takhasusay walow haddaba laysku haysta xataa d n a da laba sistemaa jira laba nidaamaa jira la leeyahay marka waxaan u malaynayaa inay maaragtay kabi karaan laakiin ma aha midda keliya lagu raadin karo laakiin wixii la heli kara waxay tahay waa afka waa la heli karaa waxaa kaloo la heli karaa maxaan ku yidhaahdo cilmi baaris archaeology maaragtay oo weli meelo badan looga baahan yahay soomaaliya in laga baaro aduu dhinacyo badan ayaa taariikhda laga eegaa dhinacyadaas archaeology anthropologiga iyo cilmi afeedka iyo taariikhda waxaas inay isbiirsadaan ayaa roon marka hadda wax bilowa waa jira laakiin ma wada dhammaystirana waa mahadsan tahay waxaa la yidhaahdaa tacliinta marka laga hadlayo midba midka ka hooseysay kasii muhiimsantahay tusaale ahaan dugsiga dhexe kan hoosaa ka muhiimsan oo maadaama ay waxbarashada cascasiga tahay marka luqadda soomaaliga waxaa moodaa in sanadahan dambe dhallinyarada ay ka tegayaan oo ay xooga saarayaan luqadaha kale ma ku dadaaleysaan sidii aad wagaagta aada soo saartaan sida naxwaha iyo habdhigaalka qoraalka iyo wixii la mid ah aad ku xoojisaan iskuullada hoose iyo dhexe iyo weliba xitaa jaamacaadka
waa sodayna waanu wadnaa marka iyadana waxaa jirtaa manhaj oo mar hore la sameeyey hal maalin lama dhihi karo hala tuuro ay jiraan saas ay tahay waxaan wadnaa tababaraan wadnaa maclimiin aan diyaarinaa waxaan ku idhaahdaa ciddii wax maaragtay naga codsadana waan u samaynaa wixii tababara ah laakiin annaga awood uma lihin maaragtay inaan idhaahno barnaamijka dugsiyadan bedelaynaa laakiin markii kala ahaan nala weydiista diyaaranu nahay maaragtay waa aayar aayar insha allah waa wadnaa arrimahaas naxwahaas maaragtay khaasatan oo isagoo aasaaskii ah oo maaragtay dhan ayaa maaragtay lahayaa walow dadka qaarkood ay leeyihin af soomaaliga ma xasilina af soomaaliga waa qabyo waaye wax qabyo a ma laha far soomaalidu qabyo maaha naxwihii aad baa loo baaray waxyaabahaas waxaa la rabaa in la fuliyo marka howlaha waa lakala leeyahay fulinta dadaa iskale anaga wax leen diyaarinayn waaya xidhiir intee la eg ayaa idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo adinka wasaaradda waxbarashada xiriir weynaa naga dhexeey waaba hoos imaanaa khaasatan midda maxaan ku yidhaahdaa xarunta caga ama akademi goboleedka af soomaaliga xarunteeda qeybtan xamar yacni wasaaradda ayaan hoos imaanaa dowlad kastaba soomaaliyeed iyadan sidaa oo kale wasaaradda waxbarasho iyo midda dhaqanka ayaa maaragtay ay hoos yimaadaan ama xiriir adag ay leeyihin la leeyihin waaya ma ku fikiraysaan inaad samaysaan akademiyad gaar u ah af soomaaliga maaragtay sideese jaamacadaha waaweyn ama guud ahaan jaamacaadka soomaalida loogu dhiirigeli karaa inay sameeyaan qeyb khaas u ah af soomaaliga luqadda soomaaliga
haddii aan fahmay su-aashaad yacni akademiya af soomaaliga u gaar ah waa middan waa akademiya goboleedkan la iska leeyahay mooye waa akademiyada af soomaaliga maaha maaragtay cilmi kale af soomaali keliya iyo iyo iyo sugaantaysay socdaan marka waa jiraan dhaqdhaqaaqyaa jira hadda haddii aan aan ka warramo maxaan ku yidhaahdaa jaamacadaha iyo iyo hay-adaha maaragtay waxbarashada wixii hoos imaanaya dad hadda buraarigaa jira jaamacadaha awal lagama dhigi jirin af soomaali iyo waxawey hadda laakiin waxaad arkaysaan markii la sameeyey sanadka ma aragtay diyaarinta oo ay u bixiyeen foundation maaragtay waa waxaa lagu bilaa loo sameeyey in af soomaali ilmihii maaragtay dhinacaas laga taageero taariikhdoodii dhaqankoodii dhinacaas maaragtay oo ah meel ay ka aradan yihiin ardayda soomaaliyeed kama warhayaan juqraafiga soomaaliyeed taariikhda soomaaliyeed afkooda ma oga bas waxay ay bartaan intooda badan waxaan ku yidhahda wax sayniska kusaabsan buuggii aada dhowaan soo saarteen ee naxwaha af soomaaliga natiijooyinkii idinkaga soo baxay iyo dowrka uu ka ciyaari karo horumarinta soomaaliga buugga naxwaha waa ka horreeyey midka hadda aan soo saarnay oo ah habdhigaalka af soomaaliga midkan naxwo ma ahee naxwona waa ku jiraan laakiin habdhigaalkii oo af soomaaliga guud ayaa maaragtay waxaan aragnaa in nimbasi uu u qorto siday la tahay ha ahaatee mid caatifad maaragtay ama lablakaac ku salaysan iyo mid aqoon darro ah iyo mid maaragtay dad oo iyagana raacaya habkii hore oo wanaagsanaa marka waa in mar far haddii mar la qoro af mar haddii la qoro far loo yeelo waa in la mideeyaa habdhigaalka ee nin walbo aanan maaragtay u jiidanin si marka la samaynayana maxaan ku yidhaahdaa hab midaysan waa in lagu saceeyaa si cilmiyaysan oo waafaqsan naxwaha afkaas marka waxaan isku daynay in aan maaragtay aan ku salayno cilmi afeedka iyo af soomaaliga ee guud ayaan ku salaynay oo si aanan meesha maaragtay la dhihin ciddaasaa maaragtay keliya ayaa laxdadooda la qoray iyo khaladaadka badan oo xagga maxaan ku yidhaahdaa higaadabna oo aqoon darrad badan iyaan daldalooladaasaan dadku ifinay si ay uga buraarugsanaadaan arrintaas waayahay maxaa qorshaha idinkugu jira hadda marka sanadaha dhow ee soo socda inaad wax ka qabataan waa weli maaragtay wax badan wax badanaa jira oo waxaan rabaa inaan sii horumarino maxaan ku yidhaahda xagga naxwaha ee qaamusaynta qaamuuskii hore loo sameeyey maxaan ku yidhaahdaa erebixinada oo hawshooda maaragtay iska soconaysa mar walba xagga turjamaadda maaragtay iyadana in wax laga qabto oo turjamaaddana iyadana dhibaato weyna dad ka haysata waxyaabahaas oo afka ku saabsan oo saa u fara badan maaragtay ayaa na horyaalla marka insha allah intaas waa noo qorshaysan yihiin inaan sii wado aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa barasare cabdalla cumar mansuur oo ah guddoomiyaha akadeemiya goboleedka af soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho waxa uu marti iigu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socotaana waa v o a washington